Munaasabaddan iyo ka qalin jabiyey ayayna arday baratay xirfado korontada iyo xirfado kale ee farsamada galanta oona iska jaraan magaala ibilaa iyo weliba luqunqabwaday magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose walina ku qayb galaya mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka Jubbaland si uu dhiirigelin ardaydaasiya ardaydu dhamaystay barashada xirfado farsamada galanta iyo waliba meelasooyinka ka bandhigana walyaabo iyo bardeen iyo oona sheegeen in Yusuf Aylan ku faa'iideysteen fursadan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay markii aan dhameeyey xilli dugsiyeedka dugsi sare kii inaan markaas wax shaqo iyo wax micnaa haynin laakiin hadda waxaan ugu faraxsanahay lixda bilood ee wax ku berinaayay aan berinayay maadada korontada berinay electricity-ga ama solar energy-ga aan berinayay waxaan aad ugu faraxsanahay hadda inaan qof wax soo saar leh ama wax qabsan kara aan noqday dee xaafadayda bahayi loogu qabay ama sokodada ka halaabo farinjiiryada ka halaabo maraxadaha ka halaabo waxyaalihii qofka loo dardayn aniga maanta kaab ku tirtiro aan maqsada inaan lixda bilood wax berin wax badan uga faa'iido waxaan ka faa'iidnay waxyaabo badan xirfada aan awla aqoon hore u baranay inaan ku shaqaysano waxaan ku qabsanana waan rajaynayaa waxaana ka mid ah guryahanaga aan wax badan ka dabarnay oon ku barannay oon ka celino oon guryahanagaba aan shaqaalo u baahanay annaga aan shaqaalo noqonnay ee aad oon farxadda fursadda uga faa'iidaysanay waxaan ka mid ahay ardayda baratay solar systemka kana baratay xarunta k t i ay ka taageeraysaa aid safe children waxaan ka faa'iidaystay inaan barto solar muddo lix bilood ah oon si xaqabla-aan lii baray macallimiinteydii iyo hay-addii caawinis intaba ay si wanaagsan ii bareen haddana waan ku faraxsana maadaama maanta aan joogo maalinta qalinjibinta agaasimaha waxda farsamada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland cabdiraxiin siyaad cabdulaahi iyo weliba marka hore uso hambalyoon diray ardaydii baratay xirfadoon galanta usoona ardaydan sheegay in wasaaraddan ka talgalay inay sii horumariyda hambalyo ayaan leeyahay ardaday soo qaadatay lixdii bilood waxaan filayaa maanta iyo maalintii aan furaynay ee halkan aan isku imaanaynay farxaddayda markii la fiiriyo waxaan ka farxad badnahay boqolkiiba boqol maanta qodobka koowaad ee aan rabo waxaa way oo aan kula dardaarmaayo in ay sii wataan xirfadooda oo ay waxbarashadu sideedaba ma dhammaatee ay dadkii iyo bulshadii reer kismaayo oo dhanba ay ugu shaqeeyaan xirfaddaas midda labaad waxaan rabnaa inay aqoonta ay barteen aan sii koobcinno agaasimaha waxda kormeerka iyo tagedhowrka wasaaradda walbarashada jubbaland cali diyaad ciire iyo weliba uusa ardayda ku bogaadiyey in xirfadun iyo baradana aniga markii liifi aan maaragtay ka hadlo kasoo qaybgalka xafladdan farxaddaasoo isugu jirto laba qaybood midna ay tahay ardaydii soo barsoo baratay xirfadda solar systemka qalinjibinteeda farxadda kalena ay tahay ardayda markii la fiiriyo oo u kala baran rag iyo dumar runtii meelaha waxbarashada ama shaqooyinka markii la fiiriyo waxaan arki jirnay in ay ku badan yihiin ragga laakiin hadda markii la fiiriyo fadhiga maaragtay xafladdan waxaa u badan ardayda soo baratay gabdhaha moodaa inay u badan yihiin taas waa farxad labaad maamaha ee waxaa jirtay haddii wiil wax la baro waa qof wax bartay laakiin haddii gabar wax la baro waa qoys wax bartay marka meeshaas waxaad ka ogaan kartaa maanta in ay farxadda maaragtay nool la ballaamaysa ee gabdhaha ee maaragtay ka qayb qaadashadooda
sanadoo ilahdhaaf weliba soomaaliya kabada ayay dhallinyarada ka dhiiridaytay barashada xirfado shargadisan si yoonka shaqaystaan maadaama shaqooyinka markaasi eedan adkaadeen helowshow